alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcala aalih wasaxbihi waslama tasliima kaiira qaala shaykhu lislaam raximah llah baabu ma jaءa fi riya wuxuu baab u yahay waxaa ku soo arooray riyaaga oo waciid iyo goodi ahaaday kelmadda la yidhaahdo alriyaa waa mushtaqun min alru'ya aragtida ayaa laga soo dheegtay macnaheeduna waa istus weeye waxaanay ahlulcilmigu ku qeexeen inuu yahay riyaagu idhaaru alcibaadati liqasdi ru'yati annaasi laha fayaxmaduuna saaxibaha qofku inuu cibaadada iyo camalkiisa wanaagsan muujiyo idhaaru alcibaada wuxuu u muujinayaa liqasdi ru'yati annaasi laha si dadku ay u arkaan markay dabeeto dadku arkaan maxay u helo fayaxmaduuna saaxibaha oo qofkaa cibaadada muujistay ay kolkaa ku ammaanaan oo ay ku weyneeyaan iyo wixii la mid ah sumcadduna iyaduna waa ismaqashiinta oo sida riyaaga ama istusku madmuumun u yahay unba iyaduna madmuumu noqonaysaa oo xagga lafdiga ama meesha laga soo ishtiqaaqay mooyaane laakiin xagga axkaamta waa isku mid weeye riyaaguna wuxuu u qeybsamaa riyaa ama istus weyn oo diinta lagaga baxayo qofkuna hadduu ku sifaysan yahay muslim aanu ahayn iyo riyaa markaa kaa ka sokeeya oo yunaafii kamaala tawxiid alwaajib towxiidkiisa dhammaystirnaantiisii waajibka ahayd uun diidaya oo nuqsaaminayo shirki asqara noqonaya labadaasuu u qeybsamaa riyaaga weyni markaa waa ka gala tusaale ahaan asalka iimaanka waa ka gala kaman aamana riyaaan sida qofka gebigiisuba u ashahaateey iimaanka ula yimaada riyaa dartii wuxuu shahaadateynkaba u qiray maba aha ilaahay dartii ee wuxuu isleeyahy qof muslima ha lagugu tiriyo naftaada iyo maalkaaga ha lagu ilaaliyo xaaladaasina waa xaaladii munaafiqiintu ay ku sifaysnaayeen munaafiqiintaasoo rabbi uu ka yidhi ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar naarta dabaqa hanka u hooseeya ayay ka gelayaan wakadalika qofka acmaashiisa oo dhami ay riyaa iyo istus noqoto ta noocaasina laa yakaadu yasturu can muminin qof muminah inuu ka soo fulo mid maaragtay suuro gelaysa maaha riyaaga waxa weeyaan shirkiga asqarka ahlulcilmiga qaarkood waxay ka cabireen yasiiri riyaa waxa uu noqonayaa in qofku acmaasha saalixa ah qaarkood niyatu riyaa ay soo gasho ama istusuu soo galo sida sadaqadiisii sadaqad gaara markuu la baxayo tusaale ahaan in riyaa galo ama xajkiisii uu riyaa galo ama salaaduu tukanayo uu yaro qurqurxiyo oo markaa xalkaa riyaagu ka galo riyaaga noocaasa qofku wuxuu ku mutaysanayaa waciid adag iyo cadhada ilaahay cibaadadiina way kaga buraysaa sidaa awgeed baa riyaagani aada buu u dhib badan yahay in qofku uu la dagaalamaa waajib ah oo naftiisa uu ka daweeyo waayo camallada wanaagsan kolka la qabanayo kolka hore shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa inaanad qaban haddii markaa taa aad ka yeeli weydo doonto inaad qabato wuxuu ku dadaalayaa riyaa si camalkani kaaga bura inuu riyaagii kugu waswaasiyo qalbigaaga kusoo tuuro hadday xataa taasi u suuro geli weydana kaa hadhi maayee siyaabo kale ayuu ku dadaalayaa oo camalkaagaasi uu ku buro wa qowli llaahi tacaala wa macnaa qowli llaahi tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi muxamedow inamaa ana in kaleba maahe anigu basharun basharun baanay basharkaasoo milukum idinkoo kale ah bashar idinkoo kale a baanay aabbiyi hooye iska dhaleen sidaa wuxu cuntaan wuxuu cuna idinla fadhiisanaya aad nasabkiisa taqaanaan malagna ma ahayn jinna ma ahayn rasuulku calayhi asalaatu wasalaam yuuxaa ilaya waxaa lay waaxyooday anamaa ilaahukum in macbuudkiinu yahayun ilaahun ay macbuudun mid la caabudo oo waaxidun keli ah midda aan idin dheerahay waa in lay waaxyoodo xagga ilaahay farin layga keenay waxaa lay waaxyoodayna waa in ilaahayna abuurtay uu yahay mid keli ah keligii baa cibaadada mutaystay waa macbuud qur ah faman kaana axadka ahaada yarjuu mid rajaynaya liqaaa rabbihi la kulanka rabbigii qofka rajaynaya fatxumajiidka iyo khaafuhu buu ihi ka baqanaya ee isla rabbigaabaad la kulmi doontaa falyacmal ha sameeyo camalan camal ha sameeyo camalkaasoo saalixan suuban walaa yushrik yaanu wadaajinin bicibaadati rabbihi cibaadada rabbigii yaanu la wadaajinin axada cidnaba yaanu la wadaajinin aya axadin kaan cid alla ciduu doono ha noqdo malag ha noqdo weli ha noqdo sheekh ha noqdo jin ha noqdo insi ha noqdo dhagax ha noqdo dhir ha noqdo boqcad gaara ha noqdo axadnaba yaanu cibaadada ilaahay la wadaajinin liqaagaasina wuxuu u qaybsamaa liqaa caam ah iyo mid khaasay ahlulcilmigu idhaahdaan liqaaga caamka ahi waa kulanka ilaahay jala wacalaa maalinka qiyaamo dadka oo dhamme ay la kulmi doonaan yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan eh famulaaqiih waayahay liqaana waa liqaa khaas ahoo dadka muminiinta ah ee wanaagsani rabbigoodu waxay la kulmayaan la kulan markaa uu raalli ka yahay isla markaana uu ugu naxariisanayo sidaa awgeed baa culimmada in badani liqaagan aayaadkan liqaaga sheegaya waxay idhaahdaan yaqtadii almucaayana wuxuu liqaagaasi keensanayaa in ilaahay jalla wacalaa la arko in ilaahay la arko ayuu keensanaya waaya aayadda walaalayaal waxaa laga qaadanayaa riyaaga waxaa loo yaqaanaa inuu yahay mid mamnuuc ah oo xun oo see looga qaadanayaa waa mida annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun ilaaheennu waa macbuud keliya mid keliya xaq lagu caabudaa kolkaa isagaa mutaystay in camalka daraaddii loo sameeyo oo cid kale aan maaragtay loogu darin laba qofkii aakhiro ka baqanaya ilaahay inuu la kulmo u diyaargaroobayaa falyacmal camalan saalixan camal suuban ha sameeyo camalkuna goorma ayuu saalix noqonaya ama maa huwa alcamalu asaalix camalka saalixa ahi waa maxay camalka saalixa ahi waa alcamalu alkhaalisu lilaah almuqayadu bisunna waa camalka ilaahay jala wacalaa u baraxa tiran ee ilaahay oo keliya loo sameeyey dartii khaaliska ah ee sunnadana ku xidhan markaa camalku in ilaahay dartii loo sameeyo ikhlaas baa la ydhaahdaa iyo in sunnada rasuulka la waafajiyo mutaabaca la ydhaahdaa ee labadaa shardi waa labada shardi ee lagu aqbalo camalka saalixa camal kastoo aad samaynaysa labadaa ka eeg oo u fiirso shardu qabuuli sacyi an yajtamica fiihi isaabatun wa ikhlaasun maca لله رب العرش لا سواه موافقا شرع الذي ارتضاه واتكلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة ربه يانو أحدنا أقو شريكي لنونو لو داكن يا marka shirkigiiba la diiday shirkigiina riyaagiiba soo galay oo midna asalka iimaanka buu meesha ka saaraya midna waa shirki asghara الرياقة وينين الشيقين و إظهار الإسلام وإبطان الكفر قال لما إلا ما ركتي إسلام نمر الله موجستا قال لما دانا لقرصده قال وعن أبي هريرة مرفوعا حلق وريا أبي هريرة مرفوعا حاله رسولك وكريا قال الله تعالى ألا وحول وحديث القدس أنا أنقو أغنى الشركاء شركاء وكوى شركاء وحوض له kuwa wax ka dhaxeeyaanka ugu qanisan baanahay cani shirki waxaa la wada leeyahay ugu qanisan baanahay waxaa la wada leeyahay baan qani ka ahay waaya man camila qofka sameeya camalan camal camalkaasoo ashraka uu wadaajiyo macila jirkayga fiihi dhexdiisa khayri aniga kayrkay camal qofka sameeya cid kale uu ila wadaajiyo taraktuhu waan ka tegayaa isaga iyo wa shirkahu shirkigiisaba yani camalkaa uu shirkiga ku sameeyeyba oo waan ka tegayaa maxaa looga jeedaa kii shirkigan sameeyeyna loo gargaari maayo loo hiilin maayo mar hadduu shirki la yimi camalkiisana laga aqbali maayo lagana abaalmarin maayo waanu burayaa camalkiisu rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey xadiid ulqudsigani walaalayaal waa wax macno ballaadhan waxaan uu ka waramayaa ilaahay jalla wacalaa inuu qani ka yahay waxa cid kale laga dhaxaysiiye isaga iyo cid kale loo wada sameeyo camalka cid kale ilaahay jalla wacalaa shurakada looga yeelay cid kale loogu daro ilaahay hani buu ka yahy mana aqbalaayo camalka xataa ilaahay oo keliya loo sameeyo ilaahay qani buu ka yaho camalkeenna iyo cibaadadeenna ilaahay uma baahna ha yeeshee camalka loo khaalis yeelay ilaahay wuu aqbalaa ka cid kale loogu daray ee shirkiga uu ku jirana ilaahay ma aqbalo qaala allahu tacaala ana anigu aqna shurakaa'i shurakada ka ugu qanisan baan ahay cani shirki waxaa la wada leeyahay baana qani ka ahay man camila qofka sameeya camalan camal camalkuu doona ha ahaado camalkaasoo ashraka uu ku shirki sameeyey maciila jirkayga fiihi dhexdiisa khayrii kayrkay cid kale uu ila wadaajiyey taragtuhu waan ka tegayaa iyo wa shirkahu isaga iyo shirkigiisaba waan ka tegayaa shirkigiisa waxaa loo jeedaaba ahlulcilmigu leeyihin camalkaa macnihi shirkiga uu ku sameeyey gaa xadiidkani wuxuu keensanayaa camalkii riyaagu uu galay inaanu ilaahay jalla wacalaa aqbalaha inuu camalkaasi uu buraayo waay waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen haddii qofku suurooyin dhowraa ka soo baxaya si kooban baynu u dul maraynaa haddii qofku waxa weeyaan camal saalixa ilaahay dartii uu u bilaabo uu sidaa ku dhammeeyo dee waynu ognahay oo camalkaasi ikhlaas buu kula yimid hadduu mutaabaco raaciyana waa laga aqbalaya hadduu camalkii ilaahay daraaddii u bilaabo marka uu dhexda marinayo shaydaanku ku waswaasiyo riyaaga qalbigiisa dabadeeta uu iska difaaco uu iska celiyana kaasna laa shaya calayh waxba ma saaro oo dee riyaagii uu shaydaanku ku soo tuuray uu iska difaacay oo uu iska celiyey oo muusii maaragtay muu sii wadin halkaa iska dhig labadaa suuro midnaba waxa weeye dee qof mukhlisunbuu noqonayaa riyaag waxba yeeli maayo xaalad kale waxay tahay inuu cibaadada kolkuu bilaabayeyba u bilaabo ilaahay daraaddii iyo wax kale ilaahayna waxbuu kaga doonayaa wax kalena uu u jeeda ilaahayna ajara kugu siiya ha laguguna ammaano marka horeba u bilaaba saasuu ku dhammeeyey camalkaa riyaabaa gale inuu burayana shaki kuma jiro waaye ilaahay daraaddiibuu kolka hore u bilaabay isagoo dhexda marinaya ayaa riyaagi ku soo duulay oo uu shaydaanku qalbigiisa ku waswaasiyey iskamuu difaacin sidii kii hore sameeyey uu iska sii watay ilaa uu cibaadadii dhammaynayey riyaagii uu waxa weeye la socday ma garata tusaale ahaan isagoo salaaddii dhexda kaga jira ayuu arkay qaar soo eegaya oo kolkaasuu dabadeeta sii wanaajiye oo sii qurqurxiye tiibuu ku sii waday ilaa uu salaaddii dhammaynayey ka waran xaaladda camalkii ma buraya khulaasadu waxay tahay haddii cibaadadaa riyaagu barhtankeeda uu ku soo dariye ay tahay cibaado xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe ay isku xidhan yihiin oo aan qaybsami karin cibaadadaas way wada buraysa sida salaadoo kale tusaalaha salaaddu de ma qayb qaybsami karta soo maaha aye haddii laakiin cibaadadu ay tahay cibaado qayb qaybsami karta tusaalahaan waa sadaqad boqol kun baad doonaysa inaad sadaqadaysato konton baad ilaahay daraaddii ula baxda kontonkii labaad baad doontaa inaad la baxdo riyaagii baa qalbigaaga ku soo dhacay iyadoo riyaagaas kugu jiraad sadaqadaysato dee kontonkii hore riyaaga way ka madhnaayeen soo maha kontonkii hore iyagu dee way ka asaxayaanoo ikhlaas bay ku dhaceen laakiin konton kan dambe riyaagu galay baa buraya soo ma aragti waayo waa cibaado qaybsami karta kadalika acmaashii xajka haddaad tusaalahaan dawaafkii ku samaysa riyaagii hase ahaatee maaragtay alwuquuf bicarafa ilaahay dartii uu ka ahaa dee wixii ikhlaaska aad kula timi u asaxaya wixii riyaagu galayna hee uu buraya tafsiilka noocaas oo qowlmufiidkana sheekh moxamed ibnu saalex alcuthaymiin uu ku sheegayo ayaad mooddaa inuu waadix yahay inkastoo culimmada qaarna si kale ay u taqriiriyeen qaala wuxuu uhi wa can abi saciidin marfuucan abi saciid waxaa laga wariyey marfuucan xaala uu rasuulka uu kor yeelay inuu idhi alaa akhbirukum ma idinka warramaa hooyaay bimaa huwa shay isaguba akhwafu calaykum korkiinna looga cabsi badan yahay cindii aniga agtayda min almasiixi dajaal kaa isha cawaran ee beenta badan alaa ukhbirukum alaa waa xarfu istiftaax tambiih iyo baraarujin baanay keensataa alaa ukhbirukum hooye baraaruge ma idinka waramaa bimaa shay huwa isaguba akhwafu looga baqa badan yahay calaykum korkiinna cindii aniga agtayda min almasiixi dajaali ninkaa masiixu dajaal laydha oo masiixu dajaalkaasi waa fitnada ugu weyn ee iman doonta laga bilaabo markii ilaahay nebi aadam abuuray iyo ilaa suurta la afuufayo inta ka dhexla adduunyada fitnada almasiix adajaal waa fitnada ugu weyn weeye sidaa awgeed baa salaad kastoo aynu tukanayna ilaahay waa inaga ka magan gala ya soo ma aragtaan rasuul walibana ummadiisa uu uga digi jira ee ka noocaasa waxaan idinka sii baqa badanahay ma idiin sheega qaaluu waxay idhaahdeen balaaha yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi ashirku lkhafiyu waa shirkiga qarsoon shirkiga hee qarsoon weeye yaquumu arajulu qofku wuu istaagayaa ama nin ha ahaado wakadalika haweenaydina waa saasoo kale mafhuumulaqa baa laydhaa yaquumu arajulu qofku wuu istaagayaa fa yusallii wuu tukanaya fa yusayinu wuxuu qurxinayaa salaatahu salaadiisa qiraacada iyo rukuucda iyo haddii allaba kuu roon yahay qiyaamka dheerayntiisa iyo wixii la mida wuu qurxinaya limaa yaraa maadaasi waa mawsuuladii caanka ahayd limaa ay liladii kii daraaddii buu u qurxinayaa yaraa ay yaraahu uu arko oo min nadari rajulin soo eegis qof xaggiisa soo eegaya ahaaday salaadiibuu u kacayaa ilaahay dartiibuu kolka hore salaada u bilaabayaa deeta wuxuu arkayaa qof soo eegaya salaadii buu qurxinaya si loo dha alla salaad wanaagsan ah alla rukuuc fiican ah ya alla itibaaciisu farabadana si loo idha soo ma aragtid marka muxuu rasuulku ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam shirku lkhafiy rawaahu axmed axmed baa wariyey xadiidkan axmed wuu wariyey kayrkiina way wariyeen marka xadiidka sanadkiisu waa daciif weeye rubayx binu cabdiraxmaan in la yidhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira ase ahaatee shaahid kaluu leeyahayoo laga wariyo saxaabigii saqiirka ahaa ee maxmuud ibnu labiid la odhan jiray ka ahlulcilmiga qaarkood shaahidkaasay ku xoojiyeenoo waxay dhahaan waa xasan sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyu saxiixu tarkiibkaa iyo saxiix ibnu maajaha iyo uu ku xasan buu kaga dhigay xadiidka waay marka adigu xadiidkaa kaleynu sheegayna ayaa asaxay oo saxiixa xadiidkaasina intan dambe ashirku lkhafiyi intan dambe uu ka waafaqsan yahay oo iska ilaaliya shirku saraair buu ahaa xadiiskaasi shirku saraair iska ilaaliya ayuu xadiidkaasi ahaa markii la weydiiyena sidan uu fasira waxaa walaalayaa laga qaadanayaa salaadoo la qurqurxiyo wakadalika cibaadaadka kale oo istuskaasi galaa inay tahay shirki inay tahay waana shirki khafiya rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam shirki khafiyana wuxuu ugu sheegay waayo dee lama ogaan karo ilaahay unbaa ogaan kara laakiin dee mid daahiroo muuqanaya maaha ma faante qofku imika inuu markuu salaadiisa qurxinayo qasdigaasi qalbigiisa ku jiro dee dadka ma garan karaan ilaahay laakiin waa ogi soo ma ahlulcilmiguna shirkiga marka qadarkiisa la eegayo intuu leeg yahay waxay u qaybiyaan shirkun akbar iyo shirkun asqar bay u qaybiyaan oo biictibaari qadri intuu leegiyo kolka la eega labadaasay u qaybiyaan waanaynu soo kala sheegnay tacriifkooda hore aynu soo maro marka la eego bixasabi aduhuur wagayri xagga muuqashada iyo muuqasho la-aantana waxay u qaybiyaan ashirku aljaliyu iyo ashirku alkhafiyu shirkigii jeliga ahaa waa kii muuqday haba muuqdee akbarna uu noqon karaa asqarna hee uu noqon karaa shirki waxaa jira asqaroo haddana muuqda ayaa jira dee sida maasha allah washita iyo alxalifu bikayrilaahi iyo waa jeli haddana waa shirka asqara saynu gaari doono insha allah iyo mid khafi ah shirkiga khafiga ahina waa ka qarsoon shirkigaa khafigaa qudhiisu qad yakuunu akbara waqad yakuunu hee asqara mid yar iyo mid weynba uu yeelan kara oo tusaale ahaan alkhawfu min hayr illahi ilaahay kayrkii in laga cabsado ama ilaahay kayrkii la tala saarto ama cibaadaadka qarsoon ilaahay kayrkii loo sameeya waa shirki khafiya waana shirki weyn soo ma wakadalika riyaagi waa shirki khafi ah waana shirki asqar ah marka calaa kulli xaal shirkiga khafiga ah baa xadiidkana daliil u yahay qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati lkahfi aayaddaa suurat lkahfi waa tafsiirkeeda athaaniya hada alamru lcadiimu arrinkan weyn weeye oo ku saabsan fii raddi lcamali saalixi camalka wanaagsan in la celinayo oo aan la aqbalahayn idaa dakhalahu haddii uu galo shay-un shay likayrilaahi ilaahay kayrkii u sugnaaday camalkii wanaagsanaa hadduu galo wuxuun ujeeddo ilaahay kayrkii loo jeedaa oo riyaa iyo istus ahi ama ismaqashiin ahi waa la radeeya la aqbali maayo waxaanu sheekhu cadiim uga cabiray macnihii qofkii camalkii wanaagsanaa daalunbuu ka dheefay waxaa laga yaabaa inuu maanta o dhan soomanaado xoolo badan oo sadaqada la baxo oo uu ku soo tabcay caawoo dhan salaad u taagnaado haddii isagoo sidaa camalkii ugu daalay oo maaragta ugu dadaalay uu riyaagaasi gale ciyaadan billaah dee wuxuu noqonayaa qof maaragta caamilatu naasi buu noqonaya soo maaragta qof shaqeeyey oo iska daalay buu noqonaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah arinta arrintani waa arrin aad iyo aad u weyn weeye athaalia masalada saddexaad dikru sababi waa sheegista la sheegay sababta almuujibu waajibinaya lidalika arinka sababta arinka keenaysa camalkii inaan la aqbalin waa sheegista la sheegay wahuwa arinkaasi kamaalulhinaa haninimada ilaahay waa kaamilnimadeeda ya oo ilaahay haninimadiisa ayaa kaamil ahoo dhammaystiran sidaa awgeed ma aqbalayo wixii cid kale laga dhexaysiiyey ama loogu daray ee shuraakada iyo shirkiga la geliyey wixii gaar isaga loogu sameeyey unbuu aqbala alraabica ana min alasbaabi asbaabta waxaa ka mid ah annahu ilaahay tacaala isagaa sarreeye khayru shurakaa'i kuwa wax laysugu daree wax wada leh ka ugu wanaagsan weeye sidaa awgeed baa wuu uga tegayaa oo ilaahay odhan maayo camalka aniga iyo cid kalena la wada siiyey tusaale ahaan qaybtayda dee anigu aan maaragtay dee aqbalo ama aan qaato qaybtii aniga layla jeeday ee ilaahay jala wacalaa camalkii waa ka wada tegaya ma wada maaragta inaba ka aqbali maayo mar haddii shirkiga noocaasi uu galay alkhaamisa khawfu nabiyi waa baquhu nabigu uga baqay sala allahu calayhi wasalam asxaala asxaabihi asxaabtiisa min arriyaai istuska waxa loo yaqaan waayo akhwafu ma akhaafu calaykum kumtaasi waa kaafulkhidaab ayuu ku dhacayey saxaabada soo maaha ayaa lala hadlayo kumtu ay ku dhacaysa marka riyaa buu uga baqay iyagoo ah awliyadii ilaahay ahaa culimadii ahaa dadkii ummadani ay ku dayanaysay ahaa ayuu haddana leeyay ad baan idinkaga baqanaya maxaad u malaynaysaa dadka ka dambeeya ee cilmigoodii iyo camalkooduba daciifay maxaad u malaynaysaa innaga oo maanta aad iyo aada uga durugnay wakhtigii ilaahay diinkan soo dejiyey oo zaman aakhir joogna maxaad u malaynaysaa oo cilmigeennina daciifay camalkeennina waxa weeye uu daciifay shaydaankuna uu wadooyin badan inagu yeeshay ciyaadan billaah asaadisa masalada lixaad annahu rasuulku fasara daalika arrinkaa wuxuu ku fasiray riyaaga noocaasa bian yusalii lmaru bian yusalliya inuu tukado almaru qofku lilaahi ilaah inuu tukado walaakiin ha yeeshe yusayinuhaa salaadii uu qurxiyo limaa yaraa ay liladii kii daraaddii yaraa ee yaraahu uu arko oo min nadari rajulin ilayhi fiirin qof uu soo fiirinayo xaggiisuu soo eegaya ahaaday taasuu qurxinaya taasaa markaa riyaa lagu sheegay walaalayaal riyaaga ka mid maaha qofku inuu iska xaragoodo dhar qurux badan uu iska xidho ama kabo qurux badan uu iska xidho xaragada uu iska jeclaadiyo wixii la mid riyaaga ka mid maaha xadiidna waxaa ku soo arooray in allaha jamiilu yuxibu aljamaal kadalika riyaaga ka mid maaha bay ahlulcilmigu idhahdeen qofku markuu dadka la joogo hadduu cibaadada u firifircoonaado oo cibaadada si firfircoon uu la yimaado iyadoo ilaahay dartii ay ka tahay riyaaga ka mid maaha sooma aragtid oo dee had iyo jeer nafta way u kala firinfircoon tahay markay aragto meel dee khayrkii iyo wanaaggii laga wado dadkaasay la wadaysaa ku dayanaysaa firfircooni gelinaysa markay keligeed meelaha joogto way kala firfircooni badan tahay marka intaasoo keliyey riyaa waxa weeye keensan mayso kadalika waxa aan riyaa keensanahayn qofku camalkii intuu ilaahay daraaddii u sameeyo hadday dadku ku ammaanaan oo idhahdaan waa qof wanaagsan waa qof caynkana waa sidan o dadku ku ammaanaan ta noocaasi riyaa keensan mayso waayo isagu camalkan in lagu ammaano umuu hee umuu qaban ma garata markii rasuulka la weydiiye calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ihi tilka caajilu bushra almu'min taas inuu qofku camalka ilaahay daraaddii u samay doontan hadhow dadku ku ammaanaan waa mujaahid waa qaari waa kada wa kada taasi waxa weeye waa bushaaradii mu'minka oo soo degdegtay weeye sooma aragtid marka waxyaaba caynkaasoo badan oo aan noqon ahayn riyaaga soo gelayn ayaa jira calaa kulli xaal qofku inuu shaydaanku waswaasiyo wax walba uu riyaa moodana ma aha inuu iska ilaaliyaana waa mid waajibahoo meesha leeg weeyaan siyaabaha uu qofku ma aragtay asbaab baa jirta fara badan oo qofka ikhlaaska ugu kaalmayn karta waxaa ka mid inaad ogaato dadkanaad tusaysaa hadday ku ammaanaan kow dheh hadday ku arkaan laba dheh hadday ku ogaadaan saddex dheh waxba kuuma tari karaan waxna kuma yeeli karaan socaynkaa maaha ilaahay baa jalla wacalaa arrimaha iskaloo ku tasarufaya marka dadkan ka soo qaad sidii dhagaxyaan meesha taaltaalloo kale ma garata sidii hee dhagaxyaan meesha iska taalloo kale ka soo qaad oo adigu camalkaagan allaha ku arkaaya allaha beri aad hor joogsan doonto allaha waxa weeyaan markaa kaa xisaabin doona allaha maamulka iskale isagu arimaha markaa maamulaya allaha jala wacalaa ula jeedo waxa weeye keligii u sameeya waaya baabun min ashirki iraadat linsaani bicamalihi dunya wuxuu baabu yahay min ashirki haadaa baabunkani baab wey min ashirki shirkiga waxaa ka mida iraadat linsaani qofku inuu ku doono bicamalihi camalkiisa wanaagsan addunya addunya inuu ku doono baabkii hore riyaagu ku saabsanaa soo maaha baabkana wuxuu ku saabsan yahay qofku camalkiisa wanaagsan inuu adduunye ku doono inuu adduunye hee ku doono waa tahay oo uu khayrkii ka dhigo wasiilo iyo wado uu adduunye ku gaadho uu khayrkii ku dhigo khayrkana waxaa loogu talagalay in ilaahay loogu dhowaado janno lagu helo aakhire lagu badbaado ee khayrka in adduunye markaa lagu urursado ama lagu gaadho dee looguma talagelin waxa isweydiin la baabkan iyo baabkii hore maxay ku kala duwan yihiin culimada qaar waxay idhaahdeen baabkan dambe wuxuu sii adkaynayaa unkii hore waana ixtimaal suuro geli kara bacdina waxay idhaahdeen baabkan ayaa caamsan aynu hadda joogno oo kaa hore riyaaga ku saabsanaa ka caamsan oo qofku inuu camalkiisa wanaagsan adduunye ku doonaa waxay koobsanaysaa inuu maal ku doono inuu magac ku doono inuu shaqo ku doono inuu ammaan ku doono sooma aragtid sidii riyaaga markaa aynu ku soo maray ya inay dadku ku ammaaneen uu ku doono marka baabkana ka guda ballaadhan bay dhahan riyaaguna waa masale ka mid ah masaa'ilka baabkan soo hoosgelayo gaaruu sheekhu ugu sheegay ahmiyaday leedahay iyo sidaa ay in badan ugu dhacdo daraaddeed waay saa dambaanad mooddaa inay xoog badanta ixtimaal kalena wuu jiraayo oo ah baabkan inuu baab iska mustaqilaya baabun haadaa baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mida iraadat linsaani qofku inuu ku doono bicamalihi camalkiisa addunya adduunyo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida xadiidka qaar waxa ku soo arooray ummaddu inaanay ka suulahayn cizi iyo sharaf ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa camalkii aakhire aan lagu doonin camal adduunyo camalkii wanaagsanaa in camal adduunyo lagu doonaa waa waxyaabaha sababta u ah ummaddan in dulli fuulo oo waxa weeyaan markaa cizadii iyo sharaftii ay lahaan jirtayna ay weydo wa qowlihi tacaala wamacnaa qowlihi tacaala buu baabu yahay hadalkuu rabbi yihi macnihiisa man kaana axadka ahada yuriidu mid doonaayo alxayaata dunyaa noloshan adduunye ee gaaba iyo wasiinataha quruxdeeda quruxdeeduna waa maalka iyo dumarka iyo waxa weeyaan inamada iyo lacagta iyo xoolaha adduunyada kala duduwan kuwa nool beeraha lacagta daabka iyo doolarka iyo wasiinataha quruxdeeda qofka doonaaya nuwafi ilayhim waanu u dhammaystiri doonaa acmaalahum camaladooda fiihaa dhexdeeda oo wahum iyaga fiihaa dhexdeeda laa yubkhasuuna waxba laga dhimi maayo laa yubkhasuuna ilaa yunqasuun waxba laga dhimi maayo ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye laysa lahum aan kulahayn fi laakhirati aakhira dhexdeeda ila naaru naar mooye wax kale aan kulahayn waxabita wou buray maa sanacuu waxay ku sameeyeen fiiha adduunyada dhexdeeduna wuu buray wa baailun mid haduraho waxba kama jiraana weeye oo buraaye ma kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen aayaddanee waxaa laga qaadanayaa dadka adduunyada uun doonaaya ee adduunyo u shaqaynaya aanu markaa doonistooduba adduunyada ay ku joogteen ee adduunyaba dhaafsiisnayn inay waciidkaa iyo goodigaa leeyihin camalkooduna buraya naarna ay gelayaan marka aayaddani waxay ku saabsan tahay dadka gaalada asal ahaan yacmaluuna liajli dunya faqa adduunyada darteedun u shaqaynaya oo aakhiri aanay qorshahaba ugu jirin isla markaana aan rumaysnaynba ha yeeshee qofka muslimka ahi hadduu camalkii wanaagsanaa uu markaa isaguna adduunye ku doono ya oo camalka fiican uu ka dhigo waddo uu adduunye helis usii marayo dee waciidkan wuu soo geli karaa weeyi waciidkan wuu soo gudagelayaayo camalkiisaasi wuu ka burayaa mid maaragtay dee shirki sameeyey baanu noqonaya taas waa taa ta kale aayaddan waa la khasisay oo aayaddani waxay sheegaysaa mid kastoo adduunyo raadinaya iyo quruxdeeda in la siinayo aan waxba laga dhimahayn macnaha noocaasay sheegaysa waa kow suuratulisraa aayad ku soo aroortay baa khasistay oo qayday oo aayaddaasina waa aayadda ilaahay yidhi man kaana yuriidu lcaajilata cajalnaa lahu fiiha hee maa nashaau liman nuriidu qofkii tan degdegaysa adduunyada a rabaa hee waxaanu u soo dedejinaynaa ka siinaynaa intaanu doonno intuu isagu doono maaha intaanu anagu doonnaanu ka siinayna taas waa mid liman nuriidu mid kastoo adduunyo doonana la siin maayo adduunyadii kaanu anagu doonnaanu wax ka siinayna sooma aragtid marka ka aanu doonnaanu siinaynaa intaa dadkaa adduunyada doonaya kaanu doonno ayaanu siinaynaa kii la siiyeyna mid walba intaanu doonno ayaanu he ka siinayna saa awgeed baa dad badan oo ee, gaalo ah oo adduunyo doonayo oo aakhiraba aan rumaysnayno liajli dunya u shaqaynayo haddana iska fuqara ah. oo laga yaaba lagaba yaabo fuqarada muslimiinta inay ka sii faqiirsan yihiin ayaa dee la arkaa soo ma imise gaaloo fara iskula hadlayo oon midhayn baa la arkaa ya waaya marka arinta adduunyada qofka la siinayo inta laga siinayo waxay u noqonaysaa ilaahay jalla wacala doonistiisa iyo maaragtay tadbiirkiisa waa mid u noqonaysa wey waay waxay markaa ahlucilmigu idhaahdeen sidaa sheekh moxamed ba uu meelaha qaar aayaddan ku fasiray waxaa soo gelaya aayaadkan kow qofka camal wanaagsan samaynaya ilaahay daraaddii u samaynaya laakiin qasdigiis iyo ujeeddadiisu uu yahay tusaale ahaan aada maal heshid ilaahay dartii buu u samaynaya laakiin qasdigiisu ma ahaba ilaahay ha kaaga raalli noqdo aad janno ku gashide qasdigiisu waa xoolo aada heshid soo ma aragtid haye ama qasdigiisu waxa weeye dadku ha ku weyneeyaan oo ha ku maaragtay jeclaadaan ama qasdigiisu waa aada mansib heshid iyo jago madaxnimo aada heshid uu cibaadaysanayaayoo fooda dhulka ka qaadi maayo oo ma garanaysa iyadoo ujeeddadiisuba ay tahay hee ha lagu dallaco darajo wanaagsan ha lagu siiyo waay ama wuu cibaadaysanayaa oo ilaahay dartii buu camalkii u samaynaya laakiin ujeeddadiisu waxa weeye cibaadadani wanaaggay leedahay naftaada ha usoo noqdo tusaale ahaan salaadda waxyaabaha laga faa'iida waxaa ka mid a caafimaad soo maha marka wuxuu u tukanayaaba ilaahay dartii buu tukanaya lakin wuxuu isleeyahay caafimaadka la sheegaya aad heshid uu soomaya wuxuu isleeyahay caafimaadkan soomka lagu sheega aad hee aad heshid wuu soo gelayaaba idhahde waxaa kaloo soo gelaya qofka riyaaga samaynaya saynu soo maray waxaa kaloo soo gelaya qof camallo wanaagsan samaynayo dadaalaya laakiin la yimi shay diinta lagaga baxayo soo ma aragtid waayo dee waxa weeye haba dadaale laakiin dee sow kan islaamnimadiisiba ay burtay shay gaalnimaa la yimi على كل حال سورة دور عين كاساس هسكلي قال وحول وفي صحيح صحيح وحكو سغن عن ابي هريره لغوري وصحيح بخاري رضي الله عنه قال ينور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اله وحيري تعيس وحا هوغي سوا لو معنين كرا وحا هوغي خاب وهلك وحا قول دريسو هلاك سمي اما هبارنا وا لغا دغ كرا تعيس ها هوغو cabdu diinaari addoonka diinaarku ha hoogo diinaarku waa ka dee dahabka asalkiisu yahay waa dahabkii weeye cabdu diinaari addoonka diinaarku ha hoogo tacise ha hoogo cabdu dirhami addoonka dirhamku ha hoogo dirhamkuna waa fidadii weeye waaya tacise ha hoogo cabdulkhamiisati khamiisada marada la idhaahdo addoonkeedu ha hoogo khamiisaduna waa maro liidliidi malaho waxaa la yidhi waa waa la huwadaa go' ahaan baa loo isticmaala ama busta ahaanba tacise ha hooga cabdulkhamiilati khamiilada addoonkeedu ha hoogo bukhaariga waxaa ku soo arooray alqaiifa addoonka qaiifada qadiifaduna iyaduna waa maro la goglado furaash ahaan loo isticmaalo in uciya hadii la siiyo siduu adoon ugu yahay ashyaada in uciya hadii la siiyo radiya raalli buu noqonaya wain lam yuca haddaan la siinina sakhia uu cadhoonaya tacisa ha hoogo wantakasa hadaba gadismo madaxiisa mijaha loo rogo weeye tacisa ha hoogo wantakasa madaxiisa mijaha loo rogo hadaba gadismo arrimuhu waxa weeye ha ku sargacmaan wa idaa shiika markay qodixi muddana falan taqasha alla waanu iska saarin iskama saaro weeye markay qodaxi muddo iskama saaro weeye macnii markay arrini ku adkaatay dhibi la soo daristo yo aanu ka ka ka takhallusi karin ee ha ku sii adkaato weeye waaya waidaa shiika markay qodaxi muddana ee asaabatu shawkun falan taqasha alla waanu iska saarino minqaashiya wixii la yskaga saari jiray aanu helin waaya duubaa wanaag wuxuu u sugnaaday licabdin adoon addoonkaasoo aakhidin haya bicinaani farasihi xakamaha faraskiisa fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa u haya kaasoo ashcaa uu basaasaysan yahay ra'suhu madaxiisu muqbaratin ay boodhaysan tahay qadamaahu labadiisa lugood waayo jihaad buu ku jira jihaadkaa iyo mashaqadiisa iyo dadaalkiisaanuu kaga mashquulsan yahay inuu isagu maaragta cadcadriyo in kaana fi lxiraasati haddii uu maaragta ku sugan yahay gaarhkaa oo qaybta gaarhka la raaciyo kaana fi lxiraasati gaarhkaasuu iskaga jiraya wain kaana fi saaqati ciidanka saaqada ah haddii uu ku jirana saaqadu waa ciidanka qaybta xaggiisa dambe socotae kaana fi saaqati saaqadaasuu iskaga jiraya yani muakharat ljeish kuwa ciidanka xagga dambe ka ilaalinaya xagga dambe ka soo socda in istadana hadduu ogolaansho dalbo oo inuu madaxda iyo dadka waaweyn u galo uu dalbado lam yudan lahu loo ogolaan maayo waayo lama yaqaano muxuu ahaa waa naga joogna bay odhanayaan wain shafaca haddii uu ergeeyana lam yushafac laga erge aqbali maayo waayo qof la yaqaano oo macruufaba ma aha xagga aadamaha agtooda lagama yaqaano ama caankama aha laakiin xagga ilaahay buu sharaf ka leeyahay oo laga yaqaana xadiidkan walaalayaal waa xadiid cadiim ah waxaana lagu dhaleecaynayaa xadiidka qofka adduunyo daraaddeed u shaqaynaya adduunyadu ay mashquulinayso ay ka mashquulinayso ilaahay daacadiisi iyo khayrkii iyo wanaaggii iyada markuu helo farxaya kala badbadanaya markuu waayana cadhoonaya ee waxa weeyaan dadka giriifaya ka noocaase adduunye u noolka abaa la dhaleeceeyey weliba rasuulku uu habaaray calayhi salaatu wasalaam kaasi inuu halaagsamuu ku habaaray in arrimihiisu ay maaragtay haddii allaba kuu roon yahay ay madaxiisa mijo loo rogo oo arrimuhiisu aanu baarhba u bixin oo aanu horu socod yeelan yaa oo wuxuu doonayo wax ka soo horjeeda lagu abaalmarinayolagu abaalmariyo ku habaara marka arrini ku timaadee wax ku adkaadaan dhibaatada inaanu ka bixine uu dhex fadhiisto ya ayaa waxa weeyaan markaa lagu habaaray marka calaa kulli xaal waxaa la doonaya cibaadada ilaaha iyo daacadiisa in lagu dadaalo wixii adduunye ilaahay ku soo geliya ama aad tabcatan aad wasiilo ka dhigato kani uu cagsiyey sidaa awgeed baa uu mutaystay demmigaa addoon sidee buu ugu yahay waxyaabaha la sheegay in raiya in uciya radiya wain lam yuca sakha haddii ilaahay siiya ama cid kaleba ay siisana uu raalli noqonaya haddii kalena uu cadhoonaya maxaanu haynaa maxaa annaga wax naloo siin waayey xaalka iyaga eega waxaasuu ku hadhadlaya dhinaca kale waxaa la ammaanay addoon isagu daacada ku mashquulsan ilaahay oon markaa muuqaalkiisa guud iyo timihiisa iyo dharkiisa iyo bidhaantiisa iyo waxaa isagu aadba ugu dadaalay ee kaga mashquulsan ilaahay aacadiisa mukhlisna ah oo ilaahay jala wacalaa dartii camalka u samaynaya marka xadiidka qaybtiisa dambe waxaa ku sugan fadlu lmumini alkhafey qofka muminka ah ee iska qarsoon ee mukhliska ahi fadliga iyo qiimaha uu leeyahay soo ma aragtid uu iska boorhaysan yahay oo jihaad buu ku jiraa wakti uu maaragtay dee ishagaagaajiyaba haleeli maayo wuu basaysaysan yahay muqbaratin qadamaa cagihiisaa boodhaysanoo dee waa qof socdaal ku jira iyo jihaad intan dambe in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasa wain kaana fi saaqati kaana fi saaqana waxaa macnuhu uu yahay hal alla halkii lagu qoraba isagu wuu tegaya haddii la idhaha ciidankan hogaami wuu hogaaminayaa haddii la idhaha darajaad baa lagu siinayaa wuu soconayaa haddii la idhaahdo askari ciidanka ka mid ahta wuu iska soconayaa haddii la idhaha xagga dambe ayaad ku qorantahay halkaasuu ku qormaya haddii la idhaha xagga hore ilaaladaad ku qoranta wuu ku qormayaa dhinacaa maruu maraya dhankan kale maruu maraya halkii kolba waxa weeye la idhaahdo loo garto ayuu iska soconaya sababtu u samaynaya waa maxay camalkiisaa ilaahay dartiiya oo wuxuu ogyahay isagu hadduu xagga hore mariyo hadduu xagga dama maro hadduu taliyo noqdo iyo hadduu loo taliyo noqdo dhinacii uu joogaba inuu cibaado iyo daaco ilaahay ku jiro oo ilaahay uu u qoraayo xagga ilaahay camalkiisu aanu ka dayacmin soo ma aragtid mana isaga hami gelinayso oo kuma warwaraayo oo macnii ku fikiri maayo maad muuqatid iyo maad magac yeelatid iyo maad darajo lagu siiyo iyo maad imaka imisaad maamusha waxaasi ku fikiri maayo qalbigiisa kuma jira soo ma aragtaan markaa ammaan aad iyo aad u qiimo badan baa qofka caynkaasa loo soo celi loo jeediyey in istaadana lam yu'dan lahu hadduu ogolaansho dalbo loo ogolaan maayo waayo cid baan garanahayn dadkuna had iyo jeer waxay maaragtay u fasaxaan inuu usoo galo u yimaado qofkay garanayaan dee dadkan maaragtay koofiyadaha waaweyn iyo dadkan maaragta dee la yaqaano aar waa hebele soo daaya magaranaysa wain shafaaca lam yushafac hadduu ergeeyana laga erge aqbali maayo waayo waxa muxuu ahaa arniyo ma garanaya arrintaas ma uu iskaga dhaqaaqayaaba hadduu doono waayo ma garanayo moogta ma qiimeynayo haddii kalena wuxuu odhanaya odayaal baa inoo yimi muhiima ya marka calaa kulli xaal qofkani waa qof samada laga yaqaano oo ilaahay agtiisa qiimo ka leh laakiin dhulka hee aan laga aqoon weeye in cirka lagaa yaqaaniyo in dhulka lagaa yaqaano iyo ma wanaagsan ya waxba sheegi mayso bini aadamka inay ku ammaanaan kow dheh inay ku sharfaan laba dheh cirka inay ku geeyaan cirka ya inay madax kaa dhigtaan iyo inay mijo kaa dhigtaan waxba sheegi mayso soo maqlibaysaan ya midda la doonayo qofka muslimka ah inuu qalbigiisa had iyo jeer geliyo waa ilaahay jala wacalaa raalli ahaantiisa waayo wax alle wixii ku saabsan dadka iyo makhluuqa aynu la noola aynu la dhaqanay wax alle wixii ku saabsani waa maalmaha kooban ee aad dhaqdhaqaaqayso soo ma aragtid ead wetigutigta hayso berri hadday geeridu kugu soo xaadirto wax ma kuu qabanayaan waleeya bileykat wax allo waxay kuu qabanayaan ma jirto lagama yaabana wixii ilaahay daraaddii aad u samaysay ayuunbaa maaragtay ku anfacaya فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان قف وين كدون الدنيا الدنيا بعمل الآخرة عمل الآخرة تنوع سنة الشركة بين قريس الثانية تفسير آية هود آية سورة هود وتفسير كذا الثالثة تسمية الإنسان ومقع وقال لكم مقع قف المسلم مسلم كعبد دينار أدون دينار يو الدرهم أدون درهم والخميسة والخميلة هي أدون مرو الرابعة تفسير ذلك وفسر استلقوا فسر مقع بستا سدو أدون ويهي بأنه إن أعطي هذه لسي رضي رالب نقنية وإن لم يعطى هدان لسي سخطة وعرونية الخامسة قوله يلوي تعيسى وهوغي وانتكسى مدحيسى مجلور الرميه سالة دبقدي السادسة قوله تعيسى هوغي وانتكسى وإذا شيك أدي قدح مدنا فلن تقشى الله وانو اسكسار اسكما ساره أرين عرق مركي كنت مادة لوغة شيدا kama takhaluso kama baxo kama sabato baxee ha ku jiro adaygaa iyo dhibaatada soo maaragtid asaabica masalada toddobaad athanaau waa ammaanta la ammaanay cala almujaahidi qofka mujaahidka ah ee almawsuufi ku sifaysan bitilka asifaati sifaatka caynkaasa ku sifaysan waay markaa mujaahidkaa la sheegayaana waa mujaahidka xaqa ah ee dhabta weeye oo dee qof kasta mujaahid maaragtay iskama sheegan karo waayo waxaynu naqaanaa nin kastoo mabda ku dagaalamaa inuu mujaahid yahay buu sheegtaa ma garatay kii jabhadeeye iyo kii halkan kale u booda iyo kii maaragta arrin diidaaba wuxuu odhanayaa markaa mujaahidnimuu sheeganaya mujaahidkuna waxa weeye la ammaanaya ee nusuusta in badan aynu ku arkaynaana oo qofka mujaahidka u dagaalamayo ilaahay daraaddii ee u dagaalamayo litakuuna kalimat llahi hiy alculya kelmadda ilaahay inay sarayso ya ka noocaasa weeye isla markaana jihaadkaasi uu yahay jihaad shuruudiisii maaragtay ay dhammaystiran tahay waayo jihaadku waa cibaado ikhlaaska aynu sheegaynana wuu u baahan yahi waxaa kaloo u baahan yahi mutaabaco sida salaaddu ay u leedahay shuruud haddii lala yahay aanay salaadi asax ahayn ayaa jihaadkuna shuruud u leeyahay d ninkii qori qaataaba waan jihaada iska odhan maayo mujaahid baana iska odhan maayo dadka qaarna waxay had iyo jeer caado u leeyihiin marka waxyaabaha fasaadka ah ee maanta dhaca la diido waxay dhahaan jihaad baa la diiday ta noocaasina sax maaha waayo tusaale aan idin siinayaa haddii imaka qof uu ku tukado weyse la-aan isagoon weyse qabin buu tukaday dabadeetana markuu dhammeeyey buu hi waliyo weysela'aan baan ku tukaday qof baa ku uhi waxa maa tukan salaad maa tukan oradoo weysayso caadi u tuko dabeetana wuxuu ihi haa intuu saawa eega adiga waan ku gartay salaadiid baa tay ya waan ku fahmeeyo salaadiid baa tay iyo maa qaldan labada ya dee kaale waxa weeye weyselaan intuu ku tukaday ilaa haddana da qofkii yidhi salaad maa tukanoo kaamay asixin salaadiid baa taila ayaa qaldan marka dadka marka lagu dhaa waar jihaadkan aad sheeganaysaan shuruuddiisii lama hayo dad muslimiin oo ayaa wax ku noqonaya oo dhib baa jirta oo waxa weeye maanta dadkii muslimiinta awood ma hayaan oo hadday idhaahdaan waanu dagaalamaynaa in la gumaado gebigoodaba baa ka laasimi karta wadamadoodana bilaash la yskaga qaato hala awoodaysta horta u kaadiya ya waxaan fahma madax bay u baahantahy hogaamiso oo la yaqaano calaa kulli xaal shuruud badan buu leeyahy marka shuruuddiisa la sheego ay odhanayaan waanu ku garanay jihaadiid baa tahy jihaadiid ayaa tahay waxa socdaana waa ogtiinoo dee jihaad maahe waa fasaad weeye waa wax ilaahay looga bari noqdo weeye dad muslimiin ahoo waxa weeye la yska gumaadayo iyadoo maaragtay waxyaaba yarar lagu la xujaysanayo oo aada iyo aada u liito rakhiisa ee labadaa baabba kolka ah waa laba baab oo qofku markuu akhristo baqa badani uu gelayo baqa badan ayaa gelaya wallaah qofka labadaa baab akhrista iyo baabab kaloo badan oo kitaabkan ka mid ah baqa badan baa gelaaya marka bal camalkeennan aynu ku daalayno aynu samaynayno dalabulcilmi ha noqdo kitaabaad dhiganaysa ha noqdo waxa weeyaan markaa cibaado aad gudanaysa ha noqdo sadaqad ha noqdo khayr kale ha noqdo bal qofku ha isbaandheeyo maxaa ku kalifaya maxaa kugu riixaya waa inuu qofku waxa weeye isbaandheeyo qalbigiisa la shiro ilaahay baynu weydiisanaynaa ikhlaaska inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa ikhlaaska inuu ina waafajiyo oo caamilatu naasiba aanu inaga dhigin sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi